senator cumar faatax oo laga duurto degmada lixdan iyo labaad ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa ku dhawaaqay inuu u tartamayo duqa magaalada minneabolis senator cumar faatax uu ka hadlayay shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka looga taliyo magaalada ee minneabolis city hall ayaa sheegay in la joogo wakhtigii ay reer minneabolis dooran lahaayeen hogaamiye leh waxqabad una taagan danta danyarta ku dhaqan magaalada minneabolis sababtan u tartamayo waxay tahay kow inaan wax ka qabto amniga magaalada oo aad u xun number two dhaqaalaha dadka danyarta ah inaan garab u noqdo number three sidoo kale inaan u dagaalamo inuu qof walba uu helo guri la awoodi karo oo raqiis ah magaalada minneabolis waxaa ku nool dad gaaraya ilaa iyo afar boqol labaatan iyo saddex kun oo qof kuwaasi oo qiyaastii konton kun oo ka midihii ay soomaali yihiin minneabolis waa magaalada laga doorto soomaalida ugu badan ee xilalka ka haya gobolka minnesota hase yeeshee codka soomaalidu marka ay noqoto doorashada duqa magaalada minneabolis ma ahan mid ku filan musharaxa xilkaasi u taagan senator cumar faatax isaga oo taa ku baraarugsan ayuu sidan u dhigay dadka uu codka ka doonaya kuwaa yihiin soomaali badan magaalada way degan tahay laakiin codkooda keliya uguma filna sida darteed waxaan ku tashanayaa qof kasta oo magaalada degan oo doonayo inuu helo maamul dadka danahooda u adeegaya aniguna waxaan rabaa inaan noqdo qofka hogaamaya maamulkaas doorashada duqa magaalada minneabolis ayaa waxa ay dhacaysaa bisha nofembar ee sanadka soo socda waxaana uu haatan cumar faatax usii tafaxaytay sidii uu noqon lahaa soomaaligii ugu horreeyey ee magaalada minneabolis duq magaalo looga doorto
arrinta koowaad ee aan rabo inaan wax ka qabto waa arrinta guryaha waayo waxa magaalada ka jira guri la-aan baahsan qof walbana waxa uu xaq u leeyahay inuu helo guri uu ku noolaado amniga iyo wax walbana waxaa sal u ah in dadka homelesska ah guryo loo helo arrintaas ayaan maalinta koowaad ee la ii doorto ka howlgalaya xubno matalayay dadweynaha kala duwan ee magaalada minneabolis oo u badnaa caddaanka maraykanka soomaaliduna ay ku jirtay ayaa si diiran u soo dhoweeyey ku dhawaaqista cumar faatax uu ku dhawaaqay inuu u sharaxan yahay kursiga duqa magaalada minneabolis shaacinta uu shaaciyey senator faatax inuu u tartamayo duqa magaalada minneabolis runtii waxay noo samaynaysaa macno weyn community ahaan communitiga soomaaliyeed in senator faatax uu maanta minneabolis duqeeda uu noqdo annagoo og hadda shaqadu ka hayo senadka oo aad waxyaalo badan oo saamayn ku leh bulshadeenna uu baasgareeyey labadii sano u dambaysay oo ay ka mid ahayd biilka ubarka iyo lifti saad ogtahay mascade markii hore darawalladu waxay samayn jireen konton iyo lix senti mailkii maanta shalay laga bilaabo december first waxay bilaabaday biilka inuu effective noqdo oo dollar twenty eight ay qaadayaan beer mile waxaad dareemaysaa marka dhaqaalaha kobacaas inta qof oo darawal oo maarata minneabolis ka shaqaysa uu saamaynta ku leeyahay waxaa kaloo ka mid a biilashi la baasgareeyey drivers for all oo macnaheedu yahay qof walba inuu driver laysin haysto oo ay saamaysay dhallinyaro badan oo waddanka timid cusub oo aan sharci weli aan rasmiya helin in ay darawalla yihiin oo ku shaqaysaan maanta istirida badan kama jirto marka minnesota isaga iyo zaynab iyo tiimkii meesha ku jiray baa fududeeyey waxaa ka mid ah waxbarasho free ah inay helaan dadka siddeetanka kun lacag ka yar sameeya taa macnaheeda waxaa weeyaan in wax badan uu ka qabtay intuu statka joogay haddana waxaan rajaynaynaa maadaama minneabolis ay tahay magaalada soomaalida ugu badan ay degan tahay gobolka minnesota in ay wax badan runtii u hirgelayaan communitiga aadna way noo farxad gelinaysa arrintaas
cumar faatax waa soddon iyo afar jir ku dhashay waddanka maraykanka waxaana aqalka sanadka ee gobolka minnesota loo doortay sanadkii labada kun koob iyo labaatankii isagoo noqday qofkii ugu horreeyey ee xilkaasi gobolka minnesota iyo dalka maraykankaba looga doorto muddadii uu ka tirsanaa aqalka sanadka ee gobolka minnesota guulaha cumar faatax diiwaanka u galay waxaa ka mid a in lacagta loo kordhiyo darawallada wada gawaarida uubarka iyo liftiga taasi oo dagaal dheer kadib toddobaadkan laga hirgeliyey gobolka minnesota maxamuud mascade v o a minnesota